alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbih wman اhtadaa bihadyihi ilى ywm اddiin qala اlmualif raximah اllahu taعaalى fasl wayajib waxaa waajiba takfiinuhu meydka in la kafno bimaa shay in lagu kafno yasturuhu asturaya walow lam yamlik yaanu lahaanba hayrahu shayga mooyaane mid kale walaa ba-sa wax dhibaatay kuma jirta biziyaada in la kordhiyo oo intaa asturaysa wax zaa'idkaa kafan looga dhigo maca tamakuni marka la awoodo min gayri muqaalaatin iyadoo aan la isku qaaliyeynahayn oo bimacnaa kafan qaaliya aan qofka kafan looga dhigahayn meydka in la kafno waa waajib sidaa uu sheegay mualifku raximah اllahu tacaala rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim wuxuu yihi idaa kafana axadukum akhaah falyuxasin kafanahu rawaahu muslim fi صaxiixi haddii midkiin uu kafno walaalkii walaalkiisa muslimka ee meydkaa kafantiisa ha wanaajiyo wakadalika xadiidu ibni cabaas fi saxiixi اlbukhaari wa muslim ninkii hashiisa ka dhacay ee dhintay fii carafa wahuwa muxrim rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi wakafinuuhu fii thawbey labadiisa maro kafan uga dhiga waana fardu kifaaya oo dadka nool bay fardu kifaaye ku tahay in qofka meyidkee dhintay ay kafnaan kafanta markaa lagu kafnayo qofka meyidkaa qadarkeeda waajibka ayuu sheekhu sheego wuxuu yihi bimaa yasturuhu waxa asturo oo qariyo qofka meyidka ayaa kafan looga dhigaya manaa wain kaana thawban waaxidan maro quraba ha noqdee marka marada qura ee qofka meyidka saabiqa ah wada gaadhaysa ee jirhkiisa wada qarinaysa kafan waa looga dhigi karaa lannahu laysa hunaaka maa yuujibu akhara min asitr ma jiro daliil waajibinaya intaa meydka asturaysa in ka badan walow lam yamlik gayrahu markuu leeyahay mualifku wuxuu ujeedaa qofku haddii uu dhinto maalkii uu lahaa inta aan wax kale aan la eegin dayn lagu leeyay intaan la eegin wasiye intaan la eegin iyo dardaaran xoole ciduu u dardaarmay waxaa u horeeyaa ee maalkaasi laga qabanaya ama laga bixinaya waa tajhiiz lmeyit meyidka in la diyaar gareeyo diyaar gareyntiisana kafanta ayaa kamida iyo wamaa yaxtaaju ilayhi min gayriha waxyaabaha kale meydku u baahan yahay ee aan kafanta ahayn rasuulkuna caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu sheegay qofku marka uu dhintay inay saddex raacaan saddexdaa waxaa ka mida maaluhu baa ka mid a wakadalika rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim ninkii dhintay isagoo carafo taagan waxaa rasuulku yihi wakafinuuhu fii thawbeyh manu wareysanoo mu odhan ninkan dayn ma lagu leeyahy ama wasi iyo xoolo uu dardaarmay ma jiraan bal qadama الnabiyu عalayhi الsalaatu wasalaam alkafana calى kuli shay tarku اlistifsaal fi maqaami اlاxtimaal yunazl manzilaة اlcumuum waxay xaaladdu aqbali kartaa ninkaa in deyn lagu lahaa inaan waxba lagu lahayn inuu dardaarmay inaanu dardaarmin inuu xoolo kala lahaa in labadaa maro un xoolaba uu ka lahaa iyadoo sidaa aqbali karta rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma weydiin oo ma odrhan ninkani xoolo kale ma leeyahay deyn ma lagu leeyahay dardaaran ma jiraa marka su-aal la-aanta aanu rasuulku su-aal saxaabada ka weydiin ninkaa xaaladiisa iyadoo maqaamku uu ixtimaalo arrimaha si aada maqashay waxa uu ka dhigaya daliil caama waxay ka dhigan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yihi qofku marka uu dhinto waxay la xukum tahay rasuulku inuu yihi qofku marka uu dhinto intaydaan eegin xuquuqda kale maalkiisa ku tacalluqda ama la xidhiidha waxaad ka bilowdaan aada u horeysiisaan tajhiizu lmeyit wixii diyaarintiisa iyo aaskiisa uu uga baahanyay maalkiisa wa kadalika waxaa la mida muscab ibnu cumayr radia allahu canhu wa ardaah markii uu ku shahiiday fii gaswati uxud walxadiidu fi saxiixi الbukhaari wa muslim waxay saxaabadu yidhaahdeen qutila yowma uxudin falam najid ma nukafinu ay bih ilaa burdat ida gaطayna biha ra'sa kharajat rijlah waida gaطaynaa rijlayhi kharaja ra'suh faamarana الnabiyu an nugaطiya ra'sah wa an najcal calى rijlayhi min اlidkir sidaasoo kale muscab binu cumayr rasuulku ma weydiin saxaabadiiba muu odrhan miyaa deyn lagu leeyahayo miyuu xoolo dardaarmiyo bal raasamaalkiibaa ayaa laga kafnay marka alkafanu yakuunu min ra'si ilmaal manaa raasulmaalka waxaa looga jeedaa fuqahadu waxa dhaha marna min athuluth marna min ra'si ilmaal raasulmaalka waxay uga jeedaan xoolaha oo dhan nacam oo shaygaa lagu kafnayaa ama thuluthulmaalkii ha ka badato ama ha ka yaraatee horta qofka maalkiisa ayaa laga kafnayaa weeyaan macnuhu raasamaalkaa laga kafnayaa macnaheedu waa sidaas weeye walow lam yamlik hayrahu qofku marka uu dhinto waxaa maalkiisa ku tacalluqaaya xuquuq xaqu tajhiiz oo isagu uu leeyahay in la diyaariyo sidii loo asil ah iyo xaqu lwasiya oo hadduu dardaarmay iyo xaqu deyn hadii deyn lagu lahaa iyo xaqu lwaratha marka xuquuqda ka loogu horeysinaya waa xaqu tajhiiz weeyi walow lam yamlik hayrahu markuu leeyahy sheekuna taasuu tilmaamaya walaa ba'sa biziyaadati maca tamakuni min gayri mugaalaat macnaa ba-si kuma jiro in intaa asturaysa kafantii laga ziyaadiyo waxaa u daliila xadiidu caaisha fii saxiixi اlbukhaari markii la weydiiyey caaisha markay weydiisay abubakr dakaltu calى abi bakrin radia allahu canhu nacam abubakr baa weydiiyey faqaala fii kam kafantum nabiya markii abubakar uu sakaraadka ahaa ee adduunyada uu kasii socday ayuu su-aashan caaisha weydiiyey qaalat fii halaaثati ahwaabi biidi suxuuliyati laysa fiiha qamiisu walaa cimaama wa qaala laha fi ay yowmi twufiya rasuulu اllah qaalat ywma اثnain qala faأyu yowmi hada qalat ywm الاثnain qala arju fima bayni wa bayna leyl xadiidkani markaa wuxuu tilmaamaya rasuulka calayh الsalaatu wasalaam saddex maro in lagu kafnay mid qurina waa ku filay saddex maro marka la leeyahay saddexda maro waa isdul saaraayeenoo de waa kala sareeyeen waayaan macno oo dhulkaa la goglay meydkaa la saaray waa lagu laabay tii koowaad haddana tii labaad haddana tii saddexaad waa halaathatu ahwaabin oo bacduhaa fowqa bacdin weeyaan macno xadiidkan baanay ka qaateen ahlulcilmigu istixbaabu takfiini rajuli fii halaathati ahwaab inay sunno tahay ninka in kafan looga dhigo saddex maro lanna awala waa camalu صaxaaba birasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam waa suncu صaxaaba birasuuli اlah waa sidii saxaabadu rasuulka ay ku sameeyeen wa haaniya hada ikhtiyaaru اllahi subxaanaه watacaala linabiyihi waa sida ilaahay nebigiisa u doortay walaa yakhtaaru allahu linabiyihi ila alafdal alaxsan marka ninka in kafan looga dhigo saddex maro walow mid quriba ha ku filaatee inay bannaan tahay bal ay mustaxab tahay buu xadiidkani uu tilmaamaya wakadalika ninkii hasha ka dhacay rasuulku wuxu uhi wakafinuu fii thawbey inay maro qori ku filayd iyo in kalena lama kala sheegin wakadalika abu bakrin sida xadiidka laftiisa ku sugan fanadara ilaa thawbin caleyh kana yumaradu fiih bihi radcu min zacfaraan faqala iksiluu thawbi hada waziiduu calayhi thawbeyn fakafinuunii fiihima marka saddex maro in lagu kafno inuu abubakar dardaarmay baa xadiidkana uu tilmaamaya waxaa kale uu tilmaamayaa kafantu inay cusub tahay inaanay shardi ahayn oo maradii markuu xanuunsanayey uu xidhnaa ayaa kafantiisa in lagu daro abubakar uu tilmaamay markii la yidhi ina hada khali khaliqun waa gaboobay kani qaala ina alxaya ina alxaya axaqu min almeyit inama huwa lilmuhla macnaa qofka nool baa marada cusub uga mudan ka meydka inama huwa lilmuhla ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waxay ku fasireen macaani kala duwan bimacnaa yabla bisurca kafantu markiiba waa baaba-aysaa ama lilmuhla macnaa dheecaan baa sugaya ka baxa qofka meyidka maca cusaybkeedu uu taraya macnaha kelmadda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu ku sheegay wixii ahlucilmigu ay ku fasireen bukhaarina wuxuu xadiidkan u baabaystay istixbaabu almowt yowma alithnain maalinta isniinta qofku haddii uu dhintay inay fiican tahay oo rasuulkaa dhintay calayhi salaatu wasalaam haddii la odhan la muwaafaqatan bay u dhacdo rasuulku ma dooranna waxa lein hada huwa fahmu saxaaba in abubakr radia allahu canhu uu jeclaysanayay inuu dhintay yowma alithnain liyuwaafiqa mowtuhu mowta rasuuli illaahi calayhi الsalaatu wasalaam aw yowma mowtihi yowma mowti rasuuli illaah min gayri mughaalaatin markuu leeyahayna wuxuu uga jeedaa mualifku macnaa kafanta iyadoo aan maro qaaliya ama aada u qurux badan iyo aan la isku kalifahayn aharkan abubakr radia allahu canhu ayaa masaladaasi ay ka dhex muuqata ama xadiidka odhanaya laa taalu laa tuqaalu fi lkafan fainahu yuslabu sariica ee abu dawuud uu wariyey wahuwa xadiidu daciif fii sanadihi camr bnu hishaam qaala alxaafid ibnu xajar fi taqriib layin اlxadiid afrata fiihi ibnu xibaan wayukafan waxaa kafan looga dhigayaa ashahiidu shahiidkii marka saddexdaa maro intaanan masaladaa dhaafin inaanu khamiis ku jirin iyo cimaamadi toona iyo caaisha sheegtay laysa fiiha qamiisun walaa cimaama manaha taa macnaheedu qamiis inaan kafantaa lagu dari karin waa lagu dari karaa waqad bawaba albukaariyu raximah llahu tacaala fi saxiixihi baabu lkafani fi lqamiis cabdillahi ibnu ubey ibnu saluul markii uu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khamiiskiisii ayuu ugu daray kafantii oo weliba jirhkiisa loo xigsiiyey kafantii kalena waa ka sarraysay marka dhibaato ma leh haddii maryahan caadigee la xidho kafanta loogu daro qofkii meyidka ahaa inay markaa saddexda maro ay caddaadaan ayaa afdala fi halaathati ahwaabin biidin rasuulkuna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ilbisuu min hiyaabikum اlbayaad fainaha min khayri hiyaabikum wa kafinuu fiiha mowtaakum dharkiina caddaanka ka xidha nooca cad midabka cad iyadaa dharkiina u wanaagsan kuwiina dhintayna kafan uga dhiga abu dawuud iyo tirmidiya baa wariyey xadiidka waana xadiid waxa weeyaan saxiix in sidaas oo kale kafanta lafteeda la tatyiibiyo oo udug la mariyo ama bukuur lagu shido iyaduna mustaxabaadka ayay ka mid tahay waanu sheegi doonaa mualifku raximah llahu tacaala gabadhan had iyo jeer ale fuqahadu waxay yidhaahdaan jamaahiirtooduna ay ku tegeen khamsatu ahwaab shan maro ayaa kafan looga dhigaya xadiidka marfuuca ee ku soo arooray muu ansixin laakiin waa qowlu caamati ahli lcilmi siduu yihi ibn lmundir raximah llahu tacaala tacliilla waa jiraa wax lagu sababeeyey waa gabadhu marka ay nooshahay inay ka marya badan tahay ninka asturaadana inay uga baahi badan tahay ninka walihaada marka ay nooshahay sida ay uga marya badan tahay ninka liannaha axwaju ila sitri minhu marka ay dhimatana saas oo kale kafanteedu waa waa laga badinaya calaa wajhi listixbaab wa yukafan waa la kafnayaa ashahiidu shahiidkii shahiid ulmacrika ayaa looga jeeda ka lagu dilay qitaalka kufaarta ama gaalada lala dagaalamayo ee macrikada ku dhintay goobta dagaalka ama hubkiisu ha ku soo noqdo ama muslim ha ku khaldamo oo alyamaan oo xudayfa ibnulyamaan aabihi ahaaba ghaswatu uxud muslimiinta ayaa ku dila oo ku khaldamay shuhadada ayuun baana lagu daray ama gaadiidkiisa ha ka dhaco ama gaaladu ha dilaan fii hiyaabihi dharkiisaa kafan looga dhigaya lagu kafnaya alatii taasoo qutila la dilay fiiha isaga oo ku dhex jira la dilay oo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim kama fi xadiidi jaabir bni cabdillaahi fi saxiixi اlbukhaari wuxuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam amray in maryahoodii lagu aaso wa amara bidafnihim bidimaa'ihim walam yusali calayhim walam yugasilhum waa shuhadaa uxud haddii markaa maryo kale lagu kafnana xaaraan maaha bidcana maaha xamza ibn cabdilmuطalib radi allahu canhu dharkii markaa lagu dilay mid aan ahayn baa kafanta loogu daray oo walaashii waxa weeyaan safiya bintu cabdilmuطalib ay keentay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay wa nudiba waxaa la suneeyey tatyiibu badani اlmeyit wakadalika ninkii caraabiga ahaa xadiidka abu dawuud iyo nasaa-i ibnu maajiya ay warinayaan ninkii acraabiga ahaa ee markuu islaamay in yar kadibba la dilay kafanahu nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bijubbatihi isagoo shahiid aha weliba shahiid lmacrika dharkiisii buu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ugu daray kafanta wa nudiba waxaa la suneeyey tatyiibu badani اlmeyit meydka jirhkiisa in la udgiyo wa kafanihi iyo kafantiisa waayo rasuulku wuxuu yihi ninka muxrimka ah ee hasha ka dhacay ee dhintay laa tumis laa tum laa tumisuuhu tiiban ha taabsiinina wax uduga waayo in fainahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiyan marka exraamka awgii baa loogu diiday mafhuumka markaa xadiidku wuxuu mafhuum mukhaalafuun haddaanu muxrim ahayn markaa in diib iyo udug la taabsiinayo idaa ajmartum lmeyita faajmiruuhu halaaanna rasuulku waa yidhi meydka haddaad bukuur u shidaan saddex jeer u shida buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka mustaxabaadka kafanta ayay ka mid tahay taasina tayiib lmeyit inuu mashruuc yahay waxaa kaloo tusinaya yana kaafuurka rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu yihi wajcaluu fi laakhirati kaafuuran wa tajibu waa waajibaysaa asalaatu salaadii cala lmeyiti lagu tukadaa qofka meyidka waxa ay ku waajibaysaana dadka nool waana wujuub kifaa'iya oo haddii dadka qaarkood ay ku tukadaan waajibkii inta kale uu ka dhacayo inay waajib tahay waxaa u daliila xadiidu abi hurayra ana nabiya kana yu'taa biالrajul اlmutawafى calayhi اdeyn fayasأl hal taraka lideynihi fadla fain xudisa anahu taraka wafaaءa صalى wailaa qaala lilmuslimiina saluu calى صaaxibikum shaahidku waa saluu calى صaaxibikum rawahu اlbukhaari w الnasaa-i wa amar culimada qaarkoodna ijmaac bay soo naqliyeen in wujuubkani uu kifaa'i yahay oo dadkao dhan aanay ku waajibin inay ku tukadaan oo fardulcayn aanu ahayn waxaa u daliila in rasuulku calayhi salaatu wasalaam janaase kasta aanu ku tukan jirin bal qofkii masaajidka xaadi jiray goorta habeennimada saxaabadu ay aaseen rasuulka may ogeysiin hadday salaadani fardulcayn tahayna waa ogeysiin lahaayeen wa yaquumu wuu istaagayaa alimaamu imaamku xidaaa ra'si arajul ninka madaxiisa halka ku beegan wa wasata almar'ati iyo gabadha dhexdeeda waxaa u daliila xadiidka abu dawuud iyo tirmidiya ay wariyeen can abi ghaalibi qaala salaytu maca anas bn malik calى janaasati rajuli faqaama xiyaala ra'si nin baan kula tukaday buu yihi oo wuxuu istaagay halka madaxiisa ku beegay uma jaءuu bijanaazati imra'ati min quraysh faqaaluu ya aba xamza sali calayha faqaama xiyaala wasaط sariir faqaala lahu lcalaaء bnu ziyaadi hakada ra'ayta الnabiya qama calى اljanaazati maqaamaka minha wmin الrajul maqaamaka minhu qaala nacam falama faraga qaala ixfaduu ixfaduu waxaa le calaa ibnu ziyaad xadiidkuna waa saxiix culimada qaarkood baa yidhi ninka iyo gabadhaba halkaa madaxa ku beegan unbaa laga istaagaya oo xadiidkana saynu idhaahnaa waxay idhaahdeen sababtu waxay ahayd sida abugaalib uu sheegay waktigaa naxashya naxashya ayaan jirin lam takun yowmaidin annucuush marka gabadha sababta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka dhexdeeda ku beegan isu taaga waxay ahayd bay yidhahdeen liyasturaha suwa asturo ciladaas waxay abu khaalib baana sheego xudistu buu yihi waxaa la ii waramay inay sababtu taa ahayd laakiin qowlkaasi waa marduud lisababeyn laba sababood awgood sababta koowaad waxay tahay abukaalib cidda sababeynta uu ka wariyey waa ma waa majhuul aan la garanayn ka uu yahay ma saxaabiba ma taabiciba ma hiqa ma gayru hiqa laa yudra waxaa kaloo taa meesha ka saaraya anas bnu malik oo raawiga xadiidkaah iyadoo nacashyadu ay jireen ayuu haddana ragga iyo dumarka sidaa u kala geyn jiray oo raggana halka madaxa ku beegan uu ka istaagi jiray dumarkana dhexdooda halka ku beegan marka cilladu naxash la-aanta iyo in la asturayo iyo inaanay ahayn ayay taasi caddaynaysaa ee arrintani ay tahay sunnatun mutabaca oo ay tahay sideeda in loo raaco wayukabiru wuu takbiiranayaa arbacan afar buu takbiiranayaa afar takbiiradood waa siduu rasuulku takbiirtay maruu ku tukaday najaashi ina nabiya sala calaa asxama anajaashiy annajaashiyi fakabara arbacan aw khamsan ama shan oo muslim sida saxiixiisa uu ku wariyay min xadiidi zayd bnu thaabit anahu kaana yukabir calى janaa'iz arbaca inahu kabara calى janaazati khamsa fasaأaltu faqaala kana rasuulu اllahi yukabiruhaa rasuulkaa shantaa takbiiran jiray marka labadaasun buu imaamu shawkani raximah اllahu tacaala uu ishaaray ama uu tilmaamay inay mashruuc yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin afar lagama badin karaba lagamana yarayn karo shanta iyo tirooyinka ka badanina waa mansuuq bay yidhaahdeen waa qowl aan sax ahayn hadday mansuukta wax horta naskiga ku cad ma hayno hadday mansuukh tahayna saxaabadu kumay camal faleen saxaabadana waxaa ka soo aroortay anahu kabaruu calى اljanaaza akara min hada اlcadad afar in ka badan inay takbiirteen waliba bikahra si badan bay uga soo aroortay oo cali bn abi طaalib radi allahu canhu kaana yukabiru calى ahli badrin sita qofka uu ku tukanaya hadduu min ahli bader yahay lix takbiirood buu takbiiran jiray wain kaana min asxaabi rasuuli اllahi hamsa wain kaana min saa'ir الnaasi arbaca hadduu saxaabada ka mid yahayna shan dadkaa kale un hadduu ka mid yaho saxaabi aanu ahayna arbaca afar bal saxaabada waxaa ka soo aroortay anahu kabaruu calىa janaazati halaatha oo arbacadaba ay ka yareeyeen qowlka صaxiixiina wuxuu yihi anahu laa tawqiita fi الtakbiri calى اljanaa'iz inaanay xadba aanay lahayn halaaثa wa arbaca wa khamsa wa sita wa sabca wa tisca aw akara min dalika maqsuudka salaadan waa meyidka in loo duceeyo inaanu xad lahayn waa qowlka marwiga can الصaxaaba cabd llahi bn mascuud ba la yihi ina asxaaba mucaad lama qadimuu shaam kabaruu calى janaazati lahum khamsa mucaad ibnu jabal ardaydiisii markii shaam ay yimaadeen qof ka dhintay bay shan takbiirood ay takbiirteen markii ay ku tukanayeen faqaala cabdullahi bn mascuud laysa calى اlmayiti fi اtakbiiri waqt kabir ma yukabir اlimaam waida اnsarafa faاnsarif xad ma laha buu yihi takbiirta la takbiiranayo meydka marka lagu tukanayo inta imaamkaagu uu takbiirto un takbiiro saddex afar shan lix toddoba sagaal akara min dalik marka salaada uu ka baxana ka baxun nacam wa hada haabit wa صaxiix can cabd llaahi bn mascuud radi allahu canhu a ardaah arbacaduna saxaabo badan bay ka sugnaatay marka waxaynu leenahay arbaca iyo khamsa rasuulay ka sugnaatay macnaa halaatha iyo sita iyo sabca iyo tisca iyo in laga badin karo laga yarayn karaana waxay ka sugnaatay saxaabada falamru fi dalika waasic arrintu waa waasic nacam culimada qaarkood baa ijmaac soo naqliya oa arbacada lagu ijmaacay imaamu nawowi baa ka mid a wa kadalika ibnu cabdilbar lakiin ijmaacaasi saxiix ma aha ijmaac aanay ku jirin cabdullahi ibnu mascuud iyo cali bin abi aalib iyo keyfa yakunu ijmaacan siduu ijmaacu noqon karaa hada laa yakunu ijmaacan waxaanay masaladu ay ku binaysan tahay haddii mas'alada la ysku khilaafo fii casrin min alcusuur kadibna laysku khilaafo laysku waafaqo oo lagu ijmaaco ijmaacaa dambe khilaafkii hore meesha ma ka saaraya xataa haddaynu idhaahno haa aynu qowl kaa qaadano waxaa lena ijmaac dambe ayaan jirinba oo ibnu surayj abulcabaas ibnu surayj oo ka mida waxa weya min ajilati aimati shaaficiya ayaa tilmaamay inay tahay masaladani min baabi tanwiici oo la takbiiran karo cadad kasta oo soo arooray oo waarid ah marka laa naskha walaa ijmaaca nask iyo ijmaac midna ma jiro lamana naskin xukumka faqad camila bihi الصaxaabatu bacda wafaati الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam ijmac lagu ijmaacay arbacaduna ma jiro nacam wayaqra waa akrinayaa bacda takbiirati اlأuulى takbiirta koowaad dabadeed alfaatixata buu akrinaya wa suuratan iyo suurad ayuu akrinaya manaa min alqur'aan wase raajixe jamaahiirtu ay ku tegeen in salaat اljanaasa dhexeeda qur'aan la akriya huwa haabitu can الصaxaaba ridwan اllahi calayhim fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdeen salaad ba maaha salaat ljanaaza xataa tahaaro looma shardiya yidhahdeen qur-aan in la akriyaana shardi maaha meydkunu ducey intaad dul istaagto waa qowl alxanafiya waa qowl marduuda waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad buu ku magacaabay saad ku maqashay xadiidka abu hureyre bukhaari warinayo ninkaa deynta lagu lahaa rasuulku wuxu uhi salluu calى saaxibikum manaa haddii la dhaha ducu uga jeedaana waxaan leenahay asalku waxa weeyaan salaadu hadday ku soo aroorto fii kalaami shaaric in lagu xambaaro asalaat asharciya salaaddii sharciga ahayd in lagu xambaaro wakadalika saxaabadu salaad bay ku magacaabeen oo ya aba xamza sali calayha wakadalika waxa weeyaan أن النبي صلى على أصحم النجاشي فكبر أربعا inay wadadii nebiga tahayna waa ka sheegay cabdاللahi بن cabaas qراءada kor buu uqaaday iبن cabaas فلama فرغa أخذت بيdي فسألت faqاla سuنة وxq أmا إنma رفعت صوتي بها لتعلموا أنha سuنة waxaan idiin maqashiyey qiraa'ada si aad u ogaataan inay tahay sunna sunnadana tii istilaaxiga ahayd ee fuqahadu ay yaqaaneen hawlo kicin sunno markay saxaabadu u yidhaahdaan waxay uga jeedaan manaa waa itibaacu nabiy calayhi isalaatu wasalaam walo waajib ba arrintu ha noqotay marka salaat ljanaasa waa salaad tahaara loo shardiyaa istiqbaalu lqibla loo shardinayaa waxaa loo shardinaya kadalika alqiyaam waxaa loo shardinaya qira'aة اlfaatixa salaadaha kale wixii ay sunadu kaga duday ayuun bay kaga duwantay wixii kalena waa la wadaagta wayadcu waa ducaynaya bayna atakbiiraat takbiiraatka dhexdooda biladciyati ducooyinkiibuu ku ducaynaya alma'huura ee soo arooray oo takbiirta koowaad markuu la yimaado faatixadu akhriyaya talabaad markuu la yimaadana nebigu calayh salaatu wasalaam ku saliya takbiiradaha ka dambeeya dhexdooda weeyaan kuwa uu la imanaya adciyada marka ducadaasi ma tawqiifi ba oo kuwaa soo arooray kuwaanahay laguma ducayn kara miya mise arrintu waa waasico maqsuudku waa meydka in loo duceeyo qowlka dambe ayaad moodaa inuu yahay qowlka xooga badan waana qowlu waxa weeyaan ashaaficiya inaanay tawqiif ahayn maqsuudku ya adducaau lilmeyit waida salaytum cala lmeyit faaklisuu lahu fi ducaa buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam ta kale rasuulku ducooyin kala duduwan ayuu ku duceeyey nacam haddii markaa duca tawqiifiya ay leedahayna dee saxaabada waa bari lahaa sida adkaarta kale tawqiifigaaba saxaabada uu baray waxay culimadu ka hadlaan rafcu اlyadayn fi الtakbiir takbiirta koowaad iyada waa la isku waafaqsan yahay in gacmaha la rafcinayo kor loo qaadayo sida salaadaha kaleba laakiin kuwa dambe ayaa la isku khilaafay waa la rafcinayo lama rafcinayo labadaba waa la yidhi daliil markaa marfuuc ah oo rafcu lyadeynka ku cad fi takbiiraati اljanaa'iz ma jiro laakiin waxay ka sugnaatay bilisnaadi saxiix can cabd llahi bni cumar annahu kaana yarfacu yadayhi fi kuli takbiir cabdillaahi bni cumarna wuxuu macruuf ku ahaa shiddatu alitibaac inuu aada ugu adag yahay kudayashada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam bidaca waxaa la idhahna aada uu uga fog yahay walihaada qofka gacmihiisa kor u qaada fii takbiiraati salaati aljanaaza laa yunkaru calayh lagu inkiri maayo cid saxaabada ka mid oo ay ka sugnaatay inay diideen rafcu lyadeyn fii takbiiraati aljanaa'isna ma ogin cabdullaahi ibnu mascuud iyo ibnu cabaas baa laga soo wariyey inay takbiirta koowaad un rafcinta raacin jireen kuwa dambena aanay gacmaha kor u qaadi jirin lakin hada laa yasixu canhuma aathaartaasi kamay ansixin ibnu mascuud iyo ibnu cabaas toona walaa yusalli ku tukan maayo cala algaal kii guluulka sameeyey ay man facala alguluula alguluulna waa alkhiyaanatu min alghaniima waa inuu haniimada wax kamida khiyaamayo bimacnaa uu qarsado inta aan la qaybin kaasaa la idhahda waxa weeyaan algaal waana dembi kamida kabaairta dembiyada waaweyn waman yaglul yati bima galla ywma alqiyaama ayuu uhi ilaahay subxaana watacaala wadaadka kitaabka tacliiqiya waxa lam yasix fi dalika xadiid buu odhanaya bal saxa fi dalika xadiid xadiid waa ku ansaxay masalada xadiidu zayd bnu khalid aljuhani ana rajula min asxaabi الnabiyi twufiya ywma khaybar fadakaruu dalika lirasuuli الlah faqaala saluu alى saaxibikum calىa saaxibikum ku tukada saaxiibkiin bui rasulku fatagayarat wujuuhu الnaasi lidalik dadku arrintaa aada bay uga naxeen ilaa naxdintaa iyo murugada wejigooda laga dareemay markaasaa rasuulku isagoo sababta u cadaynay wuxuu yihi faqaala ina saaxibakum galla fii sabiili اllah guluul buu sameeyey haniimadii wax ka mida buu xaday qaala fafatashnaa mataacahu fawajadnaa kharza min kharzi اlyahuudi laa yusaawi dirhamiin alaabtiisii baanu baadhnay oo waxaanu helnay kuul ka mida kuulihii yuhuudda oo laba dirham aan la qiimo ahayn shay macnaa zahiida aada u jabana abu dawuud iyo nasaa-i ibnu maaji baa wariy wa axmed fi musnadi wa kadalika alimaamu malik fi lmuwaطa wa qaatili nafsihi ka naftiisa dilayna ku tukan maayo لxadيiثi jabir بن smرة نabiy qaala utiya النabiyu brajuل qatla nafsahu bmashaaqصa falam yuصali عalayh nin naftiisa dilay baa rasuulka loo keenay oo leeb naftiisa ku dilay leeb isku gowracay rasuulku عalيه afضل الصalaaة وaتasliim kumuu tukan marka labadu waa min ahli اlmacaasi algaal wa qatil الnafs ahlulcilmiguna waa isku khilaafeen dadka ahlulfisqiga iyo ahlulmacaasiga iyagoon ka toobadkeenin ku dhinta hal yusali calayhim amlaama lagu tukanayo mise lagu tukan maayo ahlucilmiga qaarkood ba waxaan laguma tukan maayaba waa qowl awsaaci wa cumar ibn cabdilcaziz wagayru waxaanay xujeysteen axaadiian inaanu rasuulu ku tukan kii guluulka sameeyey iyo kii naftiisa dilay wakadalika xadiiثu abi qataada kana rasuulu اllahi ida duciya lijanaazaةi sa'la canha fain uhniya calayha khayru qaama fasala calayha wain uhniya calayha غayru dalika qala liahliha shaأnukm biha walam yusali calayha rawahu axmed alxaakim fi lmustadrg wa xadiidu صaxiix rasuulka marka janaase loogu yeedho dadku weydiin jiro haddii khayr lagu sheego waa ku tukan jiray haddii kalena rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim wuxuu odhan jiray yanaa idinku ku tukada qaala liahliha shaأnukm biha walam yusali calayha kuma tukan jirin rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wakadalika kaa waxa weeyaan naftiisa dilay rasuulku waa ka aan ku tukan qowl kalena wuxuu le waana qowl ljamaahiir waa lagu tukanaya mar hadduu muslim yahay almaqsuud min salaati اljanaasana dee waa ashafaaca waducaa lilmeyit waa in loo shafeeco qaado loo duceeyo meyidka qofka ahlulkabaa'irka ee saaxibulmacsiyada baana ducada iyo shafaacada uga baahi badan ka daa'ica ee istiqaamo ku dhinta qowlka saxiixi wuxuu yahay in lagu tukanayo oo qof muslima salaad la-aan la aasi maayo siduu yihi caطaa usalii calىa man qaala laa ilaaha ilا اllah qof kastoo tawxiid ku dhintay waan ku tukanayaa buu ihi waayo ilaahay subxaana wa tacaala cidda aan lagu tukanahayn waxa uu ku sababeeyey salaad la-aantaasi lagu aasayo inay kufaar yihiin walaa tusalli calى axadi minhu maata abada walaa taqum calى qabrih maxaa ka dambeeya a inahum kafaruu biاllahi warasuulih hada huwa tacliil sababta aan logu tukanayn waa maxay waxay ka kufriyeen ilahi subxana wa tacaala iyo rasuulkiisa wakadalika ilaahi subxana wa tacaala muxuu yihi ma kana lلنabiy wاladina aamنوا an ysتغfiruu lلmuشhrikiin walow kanuu li qرba min bacdi ma tabayana lahm anahum aصxaabu الjaحيim ayaddaas u deliishaday caطا min bacdi ma tabayana lahum anahum aصxaabu الjaحيim qofka markuu dhinta ay ku cadaatay aصxaabu الjaحiimka inuu kamid yahayna da waa ka kufri ku dhinta ila mid muslima ma odhan kartid aصxaabu الjaحiimka ayuu kamid yahay ilahay baa og meeshuu geenaya walow kabaair iyo dembiyeha lahaadee de waa taxta اlmashiiئa in shaءa cafى canhu wagafar wain shaءa cadabahu biqadri denbih in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir ma duna dalika liman yasha marka waa lagu tukanaya qof kasta oo muslima tukasho la-aanta rasuulku aanu ku tukanna daliilumaha inaan aslan ba aan lagu tukanahayn waa ka rasuulku saluu calى saaxibikum qaala liahliha shaأnukm biha kuba tukana de rasuulku ma odhan laakiin isaga ayuun baan ku tukan walihaada qowlka صaxiixi wuxuu yahay in lagu tukanaayo laakiin aimada alaima aladiina yuqtadaa bihim waa iska dayn karaan ku tukashadiisa zajra liلnaasi yanaa can mili denbihi iyagoo dadka ka didinaaya oo ka firdhinaya dembigaa uu sameynayo kale sababta rasuulku ugu tuka waayana waa taas waana qowl imaam imaam qowlu imaami malik inaanay aimadu ku tukan si ay dadku dembiga iyo xumaanta uu samayn jiray ay isaga ilaaliyaan wakadalika waxa weeyaan waa qowlu alimaami axmed raximah اllah waana ikhtiyaaru sheekh اiسlاm iبnu taymiya wa sheekh moxamed ibnu صaalح اcutheymiin wاlkaafiri kaafirkiina ku tukan maayo walaa yusalي calى اlkafir whada biاlijmaع ayadda ayaana u dilay walaa tusalي calى axad minhu maata abada walaa taqum calى qabrih inahum kafaruu biاllahi warasuulih wshahiidi shahiidkiina lagu tukan maayo lixadiiثi jaabir fii qatla uxud walam yusali calayhim bu uhi jaabir bukhaari baa wariyey wakadalika xadiiثu anas fiihi walam yusali calayhim rawaahu abu dawuud alxaakim wاlbayhaqi laakiin axaadiid kale ayaa jirto axaadiidan caariday oo shuhado rasuulu ku tukaday sheegtay wa xadiidka anas riwaayadda abu daawuud waxaa la socota walam yusali calayhim gayra xamza kumuu tukan xamze mooyaane wakadalika waxa weeyaan xadiidu cuqba ana nabiya sala calaa qatla uxudin bacda hamaaniya siniin salaatahu cala almeyit sideed sanadood markay sii mootanaayeen buu rasuulku uu salaatu ljanaasa ku tukaday shuhadaa uxud kalmuwadici lilaxyaai walamwaat rawahu lbukhaari wa muslim iyadoo aada mooddo inuu sii sagootiyayey kuwa nool iyo kuwa dhintayba wakadalika ninkii acraabiga ahaa markii uu rumeeyey in yar kadibba la dilay rasuulku caleyhi afdal الsalaatu watasliim salaa calayhi marka ahlucilmiga qaarkood waxaan laguma tukanayo qaar waxay dhan waa lagu tukanaya qowlka sawaabkiina wuxuu yahay in la dhahdo laa tajibu الsalaatu calى shuhada shuhadada in lagu tukadaa waajib ma ah waayo rasuulku caleyhi afdal الsalaatu watasliim yanaa mar walba kuma tukan jirin shuhadaa uxud kuma aanu tukan marka xamze laga reebo wakadalika waxa weeyaan shuhadaau badrin inuu ku tukaday lama sheegin iyo mawaaqicdii kale saxaabadii ku shahiiday marka waajib maaha in shahiidka lagu tukadaa laakiin waa waa lagu tukan karaa walihada ba ibn اlqayim wuxu uhi fi tahdiib الsunan wالsawaabu anahu mukhayaru bayna الsalaati calayhim wa tarkiha ikhtiyaar buu u leeyahay inuu shahiidka ku tukadiyo inuu iska daayo limajiءi ila ahaari bikuli waxidi min alamreyn ay axaadiiu labada arimoodba waa sheegtay wa hada ixdى الriwaayaati can اlimaami axmed wa hiya alalyaqu biusuuli madhabihi oo usuuli madhabi imaami axmed waxaa kamida haddii xukumku sifaat kala duwan nusuusta ugu soo arooro canayn intaba la qaato iyo in la iswaafajiyo adilada nacam sheikh اlalbanina wuxuu leeyahay alafضal wa asalaatu calayhi in lagu tukada ayaa fadli badan waajib yaanay ahaane waayo dee tukashada lagu tukanaya waa shafaaca lahum wa ducaa waa loo ducaynaya ilahay baa subxaana wa tacaala looga ergeynaya haddii aanay mashaqa ku jirin asalaata calayhim xaalada adag dee marka aan lagu jirin sidaa afdalka ahay waa in lagu tukado wa yusalla waa lagu tukanaya cala alqabri baa lagu tukanaya macnaa qofkii haddii la aaso salaatuljanaasaa lagu tukan karaa nacam oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim waa qofkii masaajidka xaari jiray nin iyo gabadh inuu ahaa waa la isku khilaafay ku ahaaye waa ku tukaday rasuulku fadulunii calى qabrihi faأtaa qabrahu faصalaa calayh alxadiid fi صaxiix الbukhaari wa muslim culimada markaa yidhi waa lagu tukan karaa xadiidkaasay deliishadeen ahlucilmiga qaarkoodna waxa la laa tajuuzu الsalaatu calى اlqabr waxaanay deliishadeen cumuum اladila alati fiiha annahyu can الsalaati calى اlqubuur adilada nahiyeysa in qubuurta lagu tukado oo laa tusaluu ilى اlqubuur walaa tajlisuu calayha waana nacdale rasuulu kuwa qubuurta masaajid ka dhigta in masaajid laga dhigtana waxaa ka mid ah asalaatu calayha sida ibn xajar uu yihi wakadalika asheikh اlalbani culimana uu ka soo naqliyey kitaabkiisa nacam uu ka qoray masaladaas nacam sida saxiixiina waxay tahay in la yidhaahdo salaat اljanaasa waa mustahnaatun min cumuumi hadihi اladila waa laga soo reebay adilada way ka xukum duwanta lamana odhan karo tani khasaaista rasuul ay ka mid ahayd oo culimadale laguma tukan karo xadiidkan dee ma may dafirin waxay leeyihin rasuul ay ku khaasahay waxaana u daliila bay yidhaahdeen riwaayadda muslim ee xadiidka waxaa la socota rasuulku inuu yihi ina hadihi اlqubuur mamlu'aة ظulma calى ahliha wa ina allaha yunawiruhaa calayhim bisalaati xabaalahan mugdi baa ka buuxa waa ku madow yihiin dadka ku jira ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu nuurinaya salaadana ku tukanayo bisalaati buu ihi rasuulku salaad o dhan ma odhan waxaynu leenahay riwaayaddaasi waa fi صaxiixi muslim laakiin waa la intiqaaday oo shuduud baa ahlucilmiga qaarkood ay ku cileeyeen walihada lam yuridha albukhaariyu fi صaxiix lihada waa bukhaari صaxiixiisa aanu kusoo aroorin kumana cadda xataa khusuusiyada in arrinta rasuula ku gaar ahayd axaadiid kaloo صaxiixana waa kusoo aroortay inay saxaaba rasuulka ay la tukadeen hada mima ydul عalى cadam اkhtiصaaص hada الxukm bالnabiy عalayh الصalaaةu وasalaam marka waa lagu tukan karaa laakiin qofkii aan ku tukanin inuu ku tukan karo ayuun ba axaadiiثu ay tilmaamaysaa kadalika shuhada uxd rasuulku waa ku tukaday qofkii aan ku tukan baa markaa ku tukan kara qofku isagoo qabriga ku jira markuu muddo intee laga aasnaado marka bil uu sii aasnaaday yihaahdaan fuqahada xanaabilada iyo غayruhumba waxaanay deliishadaan xadiidka abu dawuudi ay wariyeen ana nabiya عalayhi الصalaaةu wasalaam salى calى umi sacdi bacda dafniha bishahri in rasuulku sacad hooyadii uu ku tukaday bil markii ay sii aasnayd ay sii mootanayde bil ay aasnayd xadiidkaasi waa daciif waa min maraasil saciid ibn musayib isagoo mawsuula waa soo arooray min ariiqeyn laakiin waa shuduud baa lagu cileeyey haddaad tiraa labada ariiqa daciifka mid waliba shaadka uu yahay iyo mursalka miyaan la isku kabi karin iska ilaali xadiidka mar haddii shuduud lagu cileeyo shaahid ma galo haddii la waa munkarna shaahid ma galo waayo macnaheed waa wax saxa mabaahaba wax jira mabaahaba wey haddii la dha waa shaad muxuu markaa cid kale markhaati u noqona ma la dha waa munkar hadduu ansixi lahaana dee taxdiid kuma jiro hadday laba bilood aasnaan lahayd yaa yihi rasuulu kuma tukadeen ta kale soo kan rasuulku shuhadaa uxud ku tukaday sideed sanadood iyagoo aasnaa sallaa calayhim calaa qubuurihim iyagoo sideed sanadood aasnaa xadiidkaa saxiixa baa tilmaamaya markaa muddo dheerba ha aasnaaday in lagu tukan karo qolooyinka bisha yidhi waa bisha yidhi waxaa kale ku cileeyeen waxay idhahdeen bil meydku waa sii jiri karaayo manaa inaanu googo-in baa dhacda laakiin bil dabadeed sida haalibka u baaba-aya u googo-aya macna calaa kuli xaal taxdiidku daliil ma leh inuu rasuulku muddadaa muddo ka badan dad aasnaa ku tukadayna xadiidka bukhaariyo muslimba warinayaan xadiidu cuqba ibni caamir ayay ku caddahay waxaa ugu markaa dhow qowlka culimada qaarkood ay yidhaahdeen qofkii markaa markuu dhintay qofkii ay salaatuljanaaza ka ansaxaysay baa ku tukan kara hadda u fiirso qofkani markuu dhintay qofkii salaatuljanaaza ay ka ansaxaysay baa ku tukan kara maaha dadkii quruubii hore dhintay inaad odhanayso anugu kumaan tukan dee nebiga iminkaan ku tukanayaa nebiga ama abubakr iyo cumar sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi laa yusallaa calaa qabri nabiyi ijmaacan waa la isku waafaqsay inaan nebiga salaatuljanaaze aan lagu tukanahayn qabrigiisa ijmaaca wa min aطaraa'if waxaa ka mida qisa طariifa marat calaya fi almasjid الnabowi ayaan ku tukaday salaat اlcishaa walam usali fiihi salaat اlmaqrib markaa niman suudaan aan meel ku wada tukanay markaasaa waxay yidhaahdeen miyaad maqribkii masaajid ku tukan sa maya imaamku wuxuu yihi asalaata calى الnabiyi yarxamakum الlah hadee jeer janaasada marka lagu tukanayo waxaa la hahdaa asalaata calى اlmeyit yarxamukum اllah marka waxa hn meyitku wuxuu yihi imaamku wuxuu yihi asalaata calى الnabiy yarxamukum اllah mala calى lmeyit buu yihi si fiican maydan maqlin la la wallahi samicna kuways fiican baanu maqlin asalaata calى الnabiy bu i ma yumkin hada lacalahu qaala asalaata calى اlmeyit wesh ladi ymnac min asalaati calى الnabiy maxaa diidaya in nabiga iminka lagu tukado salaat اljanaasa alaysa huwa meyit miyaanu meyit ahayn calى kuli xaal ijmaac baa masalada ku jira inaan qabriga nebiga aan lagu tukanahayn walihada waxaynu leenahay dadkii dhintay adiga oo aan jirin ama salaat اljanaasa aanay ka ansaxahayn kuma tukan kartid qubuurtooda salaat اljanaaza nacam masale kale salaat اljanaasa qubuurta dhexeeda ma lagu tukan karaa laa ba'sa fi dalik sida meyidkii oo qabriga ku jira inta qabrigii la dul istaago salaadii loola qaabilayo in qubuuraha dhexdooda salaat اljanaasa lagu tukado ba'si ma leh waqad facala dalika aلصaxaaba abu hureyra iyo ibnu cumar umu salma radi allahu canha janaasadeedu waxay ku tukadeen bayna اlqubuur iyadoo xabaalo ay ku hareereysan yihin xagga qiblada xataa ay ka xigaan oo masaladan janaasadu waxaynu ihi cumuumka adilada tilmaamaysa inaan qabriga salaada loola jeesan iyo inaan lagu dul tukan iyo adila kasoo reebtay waa mustahnaatu min cumuumi adila lakiin had iyo jeer ale camaliyan waxaan samaynaa ama ay tahay in la sameeyo in marka janaaista lagu tukanayo cinda alqubuur macnaa laga leexiyo waayo dadku waxa weeyaan maadaama qubuurta ay ku fitnaysan yihiin waxa ay arrintaas sabab ugu noqon kartaa in xabaalaha iyo salaada aan wax diidmi isdiidmaya aanay ka dhaxayn salaat ljanaasiya salaad kale iyagu dee kala saari maayaan oo tafsiilkan masaa-isha dadka caamatu naas fahmi maayaan marka casrigan aynu joogayna dadku qubuuraha ay ku fitnaysan yihiin xataa waxa weyaan salaat ljanaaza waa in la haha salaada qubuuraha ula jeesanina manaa sadan lidariica nacam wa cala alghaa'ibi qofka maqanna waa lagu tukan karaa manaa salaat lghaayib baa lagu tukan karaa xadiidu jaabir in rasuulku alayh الsalaatu wasalaam najaashi uu ku tukaday ayaa u daliilay isagoo dee maqan oo ardulxabasha ayuu ku dhintay marka masalaha ahlucilmigu waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood xukum caam ay ka qaateenoo in ghaa'ib kasta lagu tukan karo ama ha lagu tukada ama ayaan lagu tukan darajadiisa iyo martabadiisa iyo sharaftiisu intay doonaysa ahato ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya lagumaba tukan karaba ghaayib tanna khasaaista rasuulkay ka mid ahay axaadiis daciifina waa jirta oo tilmaamaysa in rasuulka loo kashifay oo janaasadiisi ay u muuqatayba xaafid ibnu xajar fatxiga kusoo arooriyey marka xadiidka uu sharaxayo lakiin waa xadiis daciifa qowl markaa tafsiiliyeyna waa jira waa in la yidhaahdo haddii lagu tukaday meyidkaa salaatulghaayib lagu tukan maayo haddaan lagu tukanna waa lagu tukanaya oo najaashi manaa waxay u badan tahay inaan lagu tukan oo islaamnimadiisaba waa qarinayay muslimiinta la joogayna xataa cilmigoodu salaatuljanaasa inay aqoon u yeeshaan ma gaadhsiisnayn inaan markaa ghaayib kasta lagu tukanayna waxaa u daliila ka maata min asaxaaba fi lamsaari wاlbuldaan imisaa saxaabo ku dhimatay meel madiine ka baxsan weli lama sheegin rasuulku alayh الsalaatu wasalaam xadiid saxiixa kuma iman inuu qof haa'iba ku tukaday najaashi mooyaane marka taasi waxay tusinaysaa inaan xadiidkaa laga qaadan karin cumuuma in ghaa'ib kasta lagu tukado xaaladiisu ay doonaysa ma ahaatee sheekh ibnu baas oo kale raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofka meyidkaa nafci u lahaa muslimiinta ayaa lagu tukan karaa salaatulghaayib walow ha laguba tukadabe najaashi nafci badan buu ulahaa muslimiinta calaa kuli xaal haddii lagu tukaday salaatulghaa'ib lagu tukan maayo haddaan lagu tukanna salaatulghaayib waa lagu tukanaya saasaana la isku waafajinayaa salaadu rasuulu ku tukaday najaashi isagoo ka maqan iyo saxaabadiisii meelaha ku dhimanaysa inaanu ku tukan risaalana jirta masalada laga alifay oo axadu mashaayikhinaa uu qoray oo sheekh abu xafs almasri ciwaankeedu alqowl الصaayib fi الsalaati calى اlghaa'ib alqowl الصaayib fi الsalaati calى اlghaa'ib oo axaadiid iyo aahaar waxaa masalada kusoo aroortay iyo aqwaal اculamaaba uu ku jamciyey waxa aan intaa ku darayaa ma lagu tukanayaa ilmihii yaraa asalaatu cala aطifl waxaan leenaha asalaatu cala طifli marka koowaad waajib maaha qofka ilma yaran qaan gaadhin mar haddaanu qaan gaadhin waajib maaha in lagu tuka lanna sida abu daawuud u warinaya rasuulku lam yusali calaa ibnihi ibraahim wa waxaanu dhintay isagoo toddobiyo toban ama sideed iyo toban bilood jiray si ay tihi caaisha radia allahu canha marka low kaanat isalaatu calى gayri اbaaligiina waajiba lama taraka الnabiyu aلsalaaةa calى ibnihi ibrahim laakiin in lagu tukadaa waa mashruuc waajib yaanay ahaane oo sida imaamu tirmidi wagayru ay wariyeen rasuulku wuxuu yihi aلsiqطu yuصalى عalayhi wayudcى liwaalidayh bالraxma kadalika xadiiثu caaisha fi صaxiح الbukhaari wagayri in rasuulka alayh الsalatu salaam loogu yeedhay calى sabiyin min alansaar liyusaliya calayh si uu ugu tukado marka waana laysku waafaqsay oo ijmaac buu ibnulmundir soo naqliyey ilmaha dhasha ee markuu dhashay kadib dhawaaq laga maqlay ama wahina noqoto ama qaylo kale in lagu tukanayo mashruuc ay tahay in lagu tukadaa waxaase laysku khilaafay ka soo dhashay isagoo meyita oo ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin mar haddaanu wax calaamad nolol tusinaysa aan lagu arag bacda wilaadatihi markuu dhashay kadib lagu tukan maayo waxaanay markaa xujaysteen xadiid abu daawuud uu warinayo oo macnaha tilmaamaya manaa طifl laa yuصalى عalayhi xataa yastahil xataa yasruk laakiin xadiidkaasi in salaada dikru salaati fiihi waa khaطأ wالsawaabuna waa almiraaث manaa almawluud laa yariث xataa yastahil waana sida uu yihi alimaam isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahaweya sida sawaabkaana siqdiga ama dhiciska waa lagu tukanayaa hadduu gaadhay waktigii nafta lagu afuufayay nacam leanna waa nasama buu yihi isxaaq ibnu rahaweya kutiba calayha asacaadatu washaqaa marka waa lagu tukanayaa sida bagawi fi sharxi sunna uu ku tilmaamay isxaaq ibnu rahaweya saasuu yihi imaamu axmed iyo isxaaqna waxay taa ku qaydeen haddii uu waxa weeyaan gaadhay waktigii nafta lagu afuufay waayo haddii kale manaa insaan dhintay maaha de haddii waxa weeyaan nafta lagu afuufay ayaa dee insaan uu yahay dhintay haddii kale meyitba mabahaba waayo dee mowtku waa mufaaraqat ruux liljasad isna ruuxba may gelinba marka sida saxiixa waa lagu tukanayaa saxaabo badan baanay ka sugnaatay ibnu cumar yana sala calىa mawluudin naafic baa laweydi hal istahalla qaala laa maya buu yihi mabuu dhawaaqinba wuu soo dhashay wax dhawaaqana lagama maqal haddana waa ku tukaday wakadalika mugira ibnu shucba wagayru min aصxaaba ayay ka sugnaatay wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed wlى alih wصaxbi waslama tasliima kaiira